sababtoo ana cudurkan wuu jiraa dagaalkana waxaan u malayn muddo ilaa afar isbuuc yuu ku bilowday oo hadda ka hore muddo hadda ilaa afar isbuucna wuu socdaa jabeecada keli maana cudur waxaa laga heliyaa cudur la dhaho hirley ama gowracato ugu yaraan sagaal cunug baa deegaanka hadda ku dhimatay afarta cusub oo dhexdeeda marka cudurkan hadda wuu socdaa oo caruuro fara badan baa hadda u jirtaan deegaanka imisa lagu qiyaasi karaa tirada carruurta ilaa hadda haleelay o marta cudur ahaan hadda carruurta u hal u haleela aad bay u fara badan tahay ilaa toddobaatan sideetan meelaha way gaarayaan laakiin dhimashada rasmiga ah oo carruurta hadda u dhimatay waxa weeyaan sagaal cunug oo ka yar shan sano deegaanada hadda shaaidka oo ugu badan yahay waxaa kamid ah degmada badhaadhe taanka magaalada jabeecaaley jaaro goraa diid aadey ilaa kulbiyow adeega caafimaad ee deegaanadaasi bal ka waran dadkaasi halkee lagu xanaanayaa runtii sababtaana deega deegaankan kama jirto deegaanka kulbiyow kama jiro isbitaal xitaa kama jiro m c h waxaan umalayn muddo hadda sanad baa ugu ugu dambeysay oo m c h shaqeeyo m c h ma jiro marka deegaanka hadda dadka caruurahaas hadda xanuunsan waxaa lagu macnaha daaweeyaa farmashiyaal dadka ay leeyihiin qaarka macnaha xaaladooda macnaha ay daran tahayna waxaa loo gudbiyaa dhanka iyo kenya haluuqo sidee lagu xaqiijiyey in xanuunka hayaa uu jadeeco yahay walaal waa mahadsantahay waa su-aal muhiima dhakhaatiirta hawshan ku howlan jooga farmashiyaasha ayaa noo xaqiijiyey in macnaha cudurkan uu yahay cudurka xiig dheerta iyo iyo iyo jabeecada jabeecada dhankan kenyana way noo xaqiijiyeen haluuqo caruurta hadda lagu daaweynayo waxay noo sheegeen in cudurka uu yahay cudurka shakleyda iyo jabeecada ay wataan maxaa tallaaba aad qaadeen ilaa imika oo arrintaasi lagula tacaalayo walaalow maya runtii annaga waa un sheegnay dhanka gobolkan waan u gudbinay dhanka federaalkana runtii waa gaarsiinay cabashada laakiin hadda wax tilaabo ilaa saacadan hadda la qaaday ama wax tilaabo oo macnaha aan qaadnay ma lahan annaga hadda mobilization baan samaynayna dadkiin baan waxyigelinaynaa sidii dadkan lagu xakameyn lahaa oo loo gudbin laha oo dhanka refaral intii loo qoray dhanka heshiiya loo gudbin lahaa maadaama halkan aysan lahayn goob caafimaada arrintaasi iyaad la wadaagteen ood u sheegteen walaalow agaasimaasha guud agaasimaha guud jubbaland waan gaarsiinay idris wasaarooyinkana waan gaarsiinay runtii w h o iyo xeelaha caafimaadka waa gaarsiinay dhammaantood haddana waan gaarsiinayaa oo runtii hadda waxaan macnaha u sheegayaa haylaha caalamiga ah ee caafimaadka ku howlan sida w h o unicef iyo qolo u-nka oo barnaamijkii ssfka ay siidaan jireen ina macnaha si degdeg loogu sii daayaan macnaha haddana waan sheegaya oo mar labaadan ku celinaya marka laga yimaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ma jiraan hay-ado caalami ah oo gacan ka geysanaya arrintan oo deegaanka ku sugan walaalo ilaa saacadan ma hayno runtii wax hayado hadda halkan jooga oo si toosa hadda caafimaadka oo shaqeeya ma lahan hay-adaha horaana oo shaqeyn jireen waa jireen laakiin hadda wax hayado hadda rasmi oo hadda caafimaadka ka shaqeeya ma lahan waxaa ugu dambeysay somalia aid iyo southern aid baa ugu dambeeyay wax hayado hadda caafimaad ka shaqeeya marka runtii laakiin ilaa saacadana ma hayno wax hayado hadda caafimaad ka shaqeeya ma hayno waalo waxaan ka codsanayaa oo mar labaad aan ka codsanaya maadaama aan nahay mas-uul in qolada u n-ka ay iyo w h o ay si degdeg noo soo gaaraan maadaama ay xanuuno daran ay halkan ka jiraan maamulka deegaanka ayaa gacanta ku haya ma ururka al-shabaab mise dowladda federaalka mise maamulka jubbaland deegaanka hadda aan joogo waxaa gacanta ku haya kulbiyo waxaa gacanta ku haya maamul goboleedka jubbaland ba gacanta ku haysa dowladda meeshan halka aan ku suganahay ee kulbiyo